haatana kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo uu magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne ayaan ku faaqidaynaa khilaaf ka dhex bilowday madaxda sare ee maamulka hirshabeelle guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka hirshabeelle ayaa waxa uu dhowaan ku dhawaaqay in uu hayo mooshin xilka lagaga xayuubinayo guddoomiyaha baarlamaanka oo ay saxiixeen ilaa saddex iyo lixdan xildhibaan sidoo kalena guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cismaan barre maxamed ayaa isna waxa uu sheegay in uu qabtay mooshin codka kalsoonida loogu qaadayo madaxweyne waare haddaba waxaa isweydiin mudan khilaafka cusub muxuu salka ku hayaa waxaa barnaamijka toddobaadkan igu marti ah cabdicasiis cabdisamed wasiir ku-xigeenkii hore ee garsoorka iyo cadaaladda hirshabeelle barre cali geeddi oo ka mid ahaa odayaashii soo dhisay maamulka hirshabeelle canab cumar cadow oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee gobolka hiiraan iyo bara sare cali cabdi xasan cali baarey xudunta khilaafka ragaadiya hirshabeelle iyo waxyaabaha loo aaneyn karo khilaafkan cusub waxaa marka hore sharaxaya ex wasiir cabdicasiis
hirshabeelle maamul oo ugu yar maamuladii oo stediyadii oo soomaaliya oo ugu dambeeyey oo ahaa lana kulmay aakhirkii isbedelkii labada dowladood taas oo ay keentay in isku xirnaantii dowladda dhexe iyo dowladd maamulkii oo hirshabeelle xoogaha dhexda ka baxay kadibna uu dhacay mooshin deg dega oo aan la filaynin oo nidaamka dastuuriga markaas lagu jibiyey oo riditaankii dowladdii cali cabdullaahi cusuble iyo xildhibaanadii oo markaas u kala go-ay xildhibaano cali cabdullaahi taageersanaa iyo xildhibaano isbeddel ka rabay sidii ay labada gor garab u yihiin ayay sidii weli cuqdadii iyo wixii iyada ugu kala jirto ayuu nidaamkii haddana hirshabeelle wuxuu iska noqday mid cagajiida oo aanan awood dowlad dhexana si fiican ugu xirayn oo dowladda dhexana shaki ay ka qabto wixii dhoodhoobay oo dhisay inay ahaayeen dowladdii federaalka ee ka horreysay xasan sheekh isla markaasna xildhibaanadii ka soo jeeday hirshabeelle ee dowladda federaalka aqalka hoose iyo aqalka sare uga jiray aqlabiyadooda ay noqdeen garabka mucaaradka ee dowladda federaal kasoo horjeedo nimankii daadihin lahaa dhismaha iyo sharciga iyo nidaamka hirshabeelle ee dowladda federaalka ku jirana ee baawarkii awoodoodii ay noqotay niman mucaarada khilaafka mas-uuliyiinta hadda u dhexeeya wixii hore wax iska intifaaciya ahayd laakiin hadda mas-uuliyadda guddoonka baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka iyo labada maamulka fulinta khilaafka u dhexeeya waxaa waaye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo garaafkii ay dejisteen ee islaaan xilliga markuu dhammaado waxay noqon doontaa inaa idinka xildhibaanada soo xushaan oo xildhibaanada qaarkood xataa ay si hoose mar hore madaxa ugu duubduubteen ay ogaadeen in sidii gelmudugoo kale walaayada laga wareejin doono dowladda dhexana ay maamulayso marka in ay ku soo khasaareen ku soo daaleen saddexdii sano oo cali cabdullaahi ka dambeysay xildhibaanadii iyo barnaamijka ay diyaarsanaayeen in uu meesha ka baxay cismaan barrena guddoomiyahana uu ku mintisan yahay in dowladda ay la raaco federaalka sharciga dastuuriga sida gelmudugna lagu dhaqmo
waa mahadsan tahay barre waxaa ka mid ahayd raggii ugu horreeyey dhismaha maamulkan hirshabeelle hadda khilaafaa ka jiro bilowgiisana khilaafuu ku bilowday maxay kula tahay khilaafka hadda jiro inuu salka ku hayo bismi illahi raxmaan raxiim horta idaacadda fiica odayo wasiir cabdicasiis iyo ustaad baarey iyo canab waan salaamaya salaan ka bacdi khilaafka hadda hirshabeelle ka jiro bamba laga soo tuuro waayo filla soomaaliya oo muxuu ahay filla soomaaliya bamba lagu soo tuuray lagu qarxiya la rabay meesha la yidhaaha hirshabeelle kabacdi dowladda federaalku si ay gacanta ula soo gasho ilaahay mahadiis madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka cabdi xuseen geedi canab axmed ciise bambadii way ka hortageen way qabteen bambadaasna si toosaa loo qabtay waana lahaayaa khilaafkaas marka khilaaf hirshabeelle ka yimid maaha hirshabeelle way dhisan tahay hirshabeellena dowlad waa dowladna waa lala tashadaa marka khilaaf xaggaasoo bambada ku bambadiina waa la qabtay marka halkaasuu ku salaysan yahay waa mahadsan tahay barre canab waa maqlaysaa cabdicasiis iyo barre adiga maxaa ku biiri lahayd
waa mahadsantaha xuseen xasan dhaqale idaacadda v o e da iyo dhammaan ka qaybgalayaasha dooda aadaa u mahadsantiin bare iyo ninka la yihahdo cabdicasiis waxaan u malaynayaa abti bare warkiisa waxaa ku jiray inuu dhahay khilaafka waxaa lagasoo waa bambe laga soo tuuray maxaan ku sheegaa dowladda dhexe ee villa soomaaliya ma dhihi karna bambe laga soo tuuray villa soomaaliya waay sababta waxaa waaye villa soomaaliya maamul goboleedyada dhan ay dhisaysay xaqay u leedahay inay dhisto dowladda federaalku waxay wakiil ka tahay dhammaan maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha xaq u leh inay dhisto dowlad goboleedyada maxaan kuu sheegaay midda kale waxaa jiraan oo hirshabeelle khilaafka saa'id ka dhigaayo mucaaradkii oo dhinaca ah oo nimanka hadda uu sheegaayo oo ay dabada ka riixayaan iyo dowladdii dhexoo rabta sidii galmudug ay usoo dhistay inay soo dhisto dhibaatada faraha badan iyo khilaafka faraha badan halkaasuu ka jiraa kolley reer hirshabeellena waxaa la haboon ayaga inay maxaan kuu sheegay aayahooda ka tashtaan oo ay danahooda meesha iska fiiriyaan marka ma dhihi karo wax oo hirshabeelle keligeed khilaaf ee keligeed dowladda soomaaliya wadda waaye labada dhinacba waa meesha maamulka ugu dambeeyey oo mustaqbalka mucaaradkuna ku xiran yahay mustaqbalka dowladda dhexna uu ku xiran yahay hirshabeelle marka waa lagu hardamayaa meeshaan dagaal fara badana ka socdo siduu ku dambeyi doonana ilahi subxana wa tacaala ha og
waa mahadsan tahay ustaad cali bismi illaahi raxmaan iraxiim su-aasha ay weydiisay waxaan filayaa muxuu salka ku hayaa khilaafka oo dowlad goboleedka hirshabeelle hadda soo cusboonaaday su-aashaas waxaa weeye haddaan ka jawaabo waxaa la yidhahdaa maamaaha baa waxaa jirta caraboo dhehayso mansaxad bidaayatuhu saxad nihaayatuhu ama bilowgiisa ninkii ka hagaago ee dhammaadkana wuu hagaagayaa haddii tallaabta aad qaadaysid tallaabta koowaad ay ku hagaagto tallaabta u dambaysana way ku hagaagaysaa marka waxaan ka wadataa aan ugu socdaa hiirshabeelle iyo badanaaba maamulada koonfurta laga dhiso marka laga reebo hadda somalilan iyo iyo puntland marka laga reebo dibaheshiisiintii dhabta ahayd sooma marin shacabku oo kama imaanin wax ayaga inay samaystaan loo loogu dambeeyo ma jirin wuxuu ahaa maamullo ama maamul shacabka kor loogu keenay aysan ka baaraan degin aysan maaragtay isku day wax isku darsanayaan iyo haddii ay kala joogayaanba iyaga iskood inay isku yimaadeen maaragtay aan aan taa laga taakulaynin aan taas lagu taageerin ayuu ahaa waxaan filayaa inay tahay maamul shacabku boqolkiiba afartan boqolkiiba afartan ay ka qayb galeen middaas marka waxay keenaysaa marka inay gaaceer noqdo maxaa yidhahdaa heshiisyadii oo ummadda waxa u dhexeeya waa xeer iyo qaanuun iyo sharci ay ku heshiiyaan marka meeshii marka waxaa soo baxaya dulduleelo badan baa soo baxayo oo oo waxay deg deg lagu dhisay oo xag dastuuri ah xataa hadda aniga waxaan shaki gelin karaa dastuurka hirshabeelle oo qoran oo rasmi ah kolley aniga weli ma arag marka waxaan marka waay ku waxay ku xiran tahay waxay maaratay ay salka la galaysaa wixii deg dega lagu dhisay bulshada xaggeeda aana ka imaanin oo maaragtay si mugle aan loogu qayb gelin sida maamulada kale ay u dhismeen waxaa kaloon ku xijinayaa marka maamulkan khilaafka waxyaalo badan baa sababa waxaa sababayo cudurku waxbaa sababa ama virus ama bacteria ha sababtee khilaafkan waxaa sababayo maadaama aan loo hoggaansamaynin sharciga hadduu jiraba maadaama dadka ay madaxda ah aysan u dhaqmaynin adiga inaa wax noqotid maahee dadka waxa noqdo oo nin walbaba inuu suldadii iyo awoodii helo uu rabo taas marka waxay keenaysaa in hirtan ay noqoto niba ninka kale oo meeshii ka saaro wasiilo kasta ugu saarayana u adeegsado ama xeelad kasta ama tab kasta u adeegsado ani taas baan u arkaa cali waa mahadsan tahay bare waa maqlaysaa cali wuxuu yidhi dhismihii hirshabeelle markii horeba qaab qaldan ayuu ku bilowday oo dadkii wax dib u heshiisiina looma sameyn waxaana ka mid ahay dadkii hawsha markii horeba galay haye bismi llahi raxmaan raxiim horta khalaafka oo hirshabeelle meeshuu ka leedahay waxaa waaye dadkii hirshabeelle markii hore maamulka u lehay dowladda federaalkaa dhista dowladda federaalku markay dhistane dadan u dhalana labadii gobol ay ku soo dareen nin kasta badaniisuu ku fulshaday khalaafka meeshaasaa keenay marka hadda waxaa la rabaa marka si dadkaas dadkaas aan u dhalan loogu soo laabo inay dowladdu soo farageliday maamulka dhisto laakiin hadda qolada hadda joogta haddii loogu sugo maamul iska leeyihiin labada gobol dadkiislo dad u dhashay ah aa ka soo baxa
haye cabdicasiis dowladdii ugu horreysay oo hirshabeelle markii la dhisay wasiira ka noqotay inkastoo mar dambe lagu kala tegey markaad fiiriso hadalkii barre iyo cali maxaa kaaga baxay madax xuseen horta wax badana iskeenaa waxaa waaye dhismihii hirshabeelle maadaama uu labada gobol dadka ka soo jeeday aysan wadanin ee erge inta la sameeyey dowladda federaalka xasan sheekh ay waday oo aada mooday wax la dhoodhoobaa inay u eg tahay ayaa badanaa barlamaankii waxaa noqday dad oo bini aadamka waxaa fiican qofka markuu hogaamin ku jiro inuu ahaanshihiisa yaqaano dad badan oo nidaamka federaalismka iyo xildhibaannimada iyo dastuurka iyo sharciga waxaa lagu dhaqmaa iyo nidaamka aanan garanaynin intooda badanna sagaashan iyo sagaalka waxaan dhihi karaa lixdan xildhibaan aanan deegaanka deganayn gobolka hiiraan ama gobolka shabeellada dhexe oo wax yurub ka yimid iyo wax banaadir waxaan ognahay xataa xildhibaano ka shaqeeyo wasaaradaha dowladda federaalka ka shaqeeyo kana tirsan xildhibaanada hirshabeelle oo eegta mushaarkooda marka haddiiba dadkii oo wakiilada ahaa aysan aqoonin shaqadoodii iyo nidaamkoodii aynan joogeyna sugnaasho lahayn waxay keenaysaa in aan shaqadii la qabanin isla markaasna haddana ay ku darsadeen xildhibaan walba uu yidhi mooshinaan keena haddaanan wasiir laiga dhigin waxyaalaha aniga wasiirka aan ku weynoo kale waxaa ka mid ahayd in la yidhi nin banaanka laga keena wasiir ma noqonayo xildhibaankii aniga xilkii iyo fulintii iyo wakiil wakiilkii oo shacabka aniga ahaana kabacdina ay duursadeen hoteelada muqdishona ay ku degeen marka hirshabeelle waxaan filaa aniga ammaan ahaan ha iga hata hadday doonto sagaalkii bilood annaga aan wasiirada ahayn wasaaradaha intii aan geyni iyo meeshaan geyni garaafkii inay hoos uga dhacday mooyaane wax hore uga kacay male dadka ku dooda badanaana dowladda federaalka soo farigeliso ninka hadda walaalkii bar oo kale waxaa waay adiicu llah wa adiicu rasuul waul amri minkum yidhi ilaahay dowladda federaalka waa mas-uuliyadda dalka shalayba dowlad federaala ku dhistay haddana inaa hadda tidhaahdo dowlad federaal ay ma soo faragelin karto waa khalad dowladda federaalka waxayna ogeyn waa sharci darro waa kutumasho dadka xuquuqdooda la boobo ama dadka maxaa la yidhaahdaa laga tiro badan yahay sida hadda shadda guddoonka kaalaan baanasi kuma dhisna waa kaalaan baanasi kuma dhisna shanta sare ee guddoonka saddexda baarlamaanka iyo labada fulintaba beelo oo aan intaas ahayn oon ku-xaafad ahayn oo waxaa jirta aan kaalaan baalansigaas ku jirin waxaadna moodaa xildhibaanada hirshabeelle inay kala cod bacaan yihiin kala cod qiimo badan yihiin dadaaba xataa codkooda aan la qiimeynin marka haddana waxaa waaye gobolka hiiraan shacabka ka soo horjeeda maadaama aynan ogoleyn awal dhismihii hore iyo haddana waxay ku daaleen oo kasii quusteen isbedelka farada badan ee gobaratooriyaasha waa mahadsan tahay canab sidaa maqlayso martida intooda badan waxa ay isku raaceen in khilaafka maanta jira uu sabab u yahay dhismaha hirshabeelle markii hore waddada loo maray oo qaldaneed adiga taa ma ku muuqataa maxaase ku biiri lahayd aad iyo aad waa sax wadadii hore hirshabelle markii la dhisaya loo maray way qaldaneed haddana raggii hore ee wadadii qaldaneed wax ku dhisay ee isku jiijiid iyo jujuub iyo waxaan dadkuna raalli ka ahayn wax badan oo qaldan ay ku jiraan oo dhisaa weli faraha kula jiraan hirshabelle mucaaradka dowladda federaalk oo xilligoodii dhammaaday oo hirshabelle mar hore saan u qasay oo dhibaatadan ayaa weli waxay kula sii jiraan faraha inay qaski ay kusii jirto aniga fikirkayga waxaan qabaa dowladda federaalka in loo dayo dhismaha hirshabelle si hirshabelle qurxan oo wax qurxan ay kasoo baxaan oo bulshada labada gobol ay maxaan ku sheegaaye ay ku kalsoon yihiin loo dhiso nimankaas hadday meesha kusii jiraan hadda madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka waxaa la tuhunsan yahay inay garab ka helaan ama u yihiin raggii hore dowladdii dhexe ee dhacday xilligaas oo hirshabelle soo dhistay hadday wax qurux badan noo haayaan bare wuxuu yidhi hirshabeelladii hore micnaha wax badanaa qaldanaa dadkii meesha joogo kamid ahaa waxbaa la sixi karay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne madaxweynaha ayaana ku dhihina madaxweyne ku-xigeenka iyo dad badan oo hadda joogay wasiirka arrimaha gudaha xilligaas dadkii taladu gacanta ugu jirtay ahaayeen marka waxay shalay hagaaji waayeen maanta ma hagaajinaayan inay hog kusii ridaan maahane waxaan leeyahay dowladda federaalka ha loo daayo dhismaha hirshabeelle sidii galmudug iyo koonfur galbeedba u dhistay waa ujeedaan hadda maamulada ugu quruxda badan ugu mashaariicda badan ugu waxqabadka badan ay ku jiraan maxaan ku sheegaayay maamulada dalka ka jiro dowladda federaalka annaga ree hiiraan ahaan waa dhaliilaynaa wax badan aan ka tirsanaynaa inaysan waxba noo qabin way jirtaa laakiin haddana ma ma dhehayno iyaysan fargelin labada maamul waxa dowladda federaalka dhaliisha aan ka tirsanayno nooga daran dhibaatada ay hirshabelle nagu hayso iyo dibdhaca ay nagu hayso bilowgii dhismaha hirshabeelle waa waa waa joogto waa ka mid ahayd afar sano hadda wax yara uga haray maxaa la dhihi karaa ama maxaa lagu tilmaami karaa waxyaabaha ay deegaanka kusoo kordhisay hirshabeelle dhismaheedii horta hirshabeelle markii la dhisay dowladdii dhistay markiiba way dhacday dowlad cusubaad dowladaas cusub ilaa maalintii ma- timid haddi kale cid hirshabelle way ku dheganeen waxay ugu dheganeed waxa waaye inay talada ciida la wareegto oo dad xildhibaanaho ayaga muxuuaa raacsan ay uga soo baxaan marka waxaan leeyahay dowladda federaalka ah, waxa waaye wax kasto waxaynayso dhex dhibaataha kama jira hirshabelle hirshabelle hirshabelle waxay soo kordhin waaba lagu dheganaabay wax waa dad lagu dheganaabay waxba kordhin wax badanna waa kordhido maamulay suubiday ee, wax badanay suubiday waxbay qabatay marka dowlad dhisan waa dowlad dhisan wax ma qabata lama yidhaah aye ustaad cali hirshabeelle wax badanay soo kordhisay waxay soo kordhisay gobolka hiiraan lix biloodba in gobernatoro lasoo magacaabo waxay soo kordhisay deeqihii talyaaniga noogu talagalay ee bajetka in laga diyaariyo la rabo beladweyne biibaxada loogu xiro in maaragtay ay ka shaqayn waayaan ayaga iyo federaalka labadaba waxay soo kordhisay deeqihii ee jabuuti noogu talagashay lixda boqol ilaa hadda guddiga inay leeyihiin waxba laguma hayo meelay jaan iyo cero dhigtay wa- waxay soo kordhisay dowladda federaalka shanta boqoloo kun oo dollar ay bixisay inaan shacabka hiiraan ayna soo aynan soo gaarin Een, waxay soo kordhisay een, een, maamuladii eh, degmooyinka gobolka hiiraan qaar ka mid a ee, inay ma- eh, iyo galmudug oo kale ay hoos yimaadaan ee, xildhibaanada hirshabellena ay ay ka mid yihiin sida matabaan oo kale oo maamulka uusan imaanayn waxay soo kordhisay dadkii inay maaragtay kala shakiyaan sib- waxaa sida hadda buulabuta ka dhacdoo kale yaan dhaweete ee, gacan ka hadalka inay tagtay ee, ma garatay ee, ee, ay ku sigatay Ee, iyo runtii wax badan oo badan da- shacabkii dee i- iyo diishii iyo wixii laga filanayo oo dhan inaan maaragtay aysan ka imaanin maamulkaas marka waxaasay soo kordhisay intaasay soo kordhisay aye cabdicasiis
waxa waaye ii sheeg haddii aad cudurku hayo oo dhakhtar uu wax ku weydiina haddaa cudurkaada qarsato daawo lama helayo mogtahay annaga reer hirshabeelle haddaan nahay oo labada gobolba ka soo jeedo weliba aan mas-uuliyad ahaan ka soo qabtay hirshabeelle waxaan dhihi karaa mas-uuliyiintooda soomaalidu waxay ku mahmahdaa madiidin bukaday ballan fur bowsaarka haddii uu bukado waa ballan furay mas-uuliyiinta hirshabeelle waa ballan fureen dastuur kuma dhaqmin amnigay ku fashilmeen maalinkii iigu dambeysay jowhar siddeed doolaraan ku raacay bu- een- een hoomeyda muqdisho aadaysay caasimaddii magaalo madaxdii hirshabeelle oo go'doona dad maxaabiista waxay qaban karaan ma leh isla markaasna xildhibaanadii hirshabeelle nimanka mucaaradka ah ee hir- ee dowladdii ka horreysay dowladdan ayaa nin walba nin soo qortay oo soo waxaystay ninkii ku soo qorayna kama leexan kartid marka dowladda federaalka ma ay taageersana mana ay ayisana dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa iyo shacabka labada gobol inay taageeraan dowladda federaalka walaayadana ay ku wareejiyaan dowladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha si loo helo nidaam saxan oo wanaagsan waxaan ku dari lahaa oo kale midda oo oo isbeddelka gobolka hiiraan eh, lixdii biloodba guddoomiyaasha dadka waxaa ka maqan shabeellaha dhexe waxaa madaxweyne ku-xigeen ah ninkii gobarnatooraha ahay gobarnatoorana ah madaxweyne ku-xigeen ah wixii khilaafo reer shabeellada dhexa soo dhexmarane iyadoon hirshabeelle loo soo bandhigin si gaara ay far- gacmahooda hoos ugu dhaqaan laakiin gobolkii hiiraan waa wax ayna soo gaarin gacantii maamulka dowladda hirshabeelle isbaaran ay ku noqdeen hadday soo gaari lahayd gacantii dowladda federaalka Een, marka isbeddelkaas farada badan dhaliishii iyo kalsooni la-aanta ay reer hiiraan qabaan hirshabeelle u qabaan iyo mas-uuliyiintooda ayaa mar walba waxay keentaa isbeddelka gobarnatooraha marka dad is-ogol shabeellada dhexe isla soo wada shaqayn jiray guddoomiye gobol iyo ku-xigeenkiisii ah, madaxweyne ku-xigeen iyo guddoomiye gobol isu eh sidiina gacanta isugu dhaqaan iyo kalsoonidii waa waxaan ku tillaabsan lahaa oo kale in ku-xigeenadii iyo shabeellada dhexe dadka isku xirra aha rag ka mid a baarlamaanka cusmaan barre riixitaankiisa badanaa waxaa keeno oo kaa iloobay nin la yidhaahdo een, abuukar cali maqani oo la tartamay een, guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenna u ahaa cali een, cali ca- guudlaawe xilligii oo gobarnatooraha ka ahaa ayaa inta badan mar walba lagu xuuqiyaa cusmaan barre haddii uu nidaamka raaci waayo oo uu dadkan ku xirmi waayo in ninkaas lagu bedelaa haddii sida iyaga ay rabaan uu yeeli waayo inuu u joogo ninkii shalay la tartamay ee lagu bedeli lahaa oo shabeellada dhexe mus- een, shuruucdeeda iyo nidaamkeeda ku dhaqmaa marka hirshabeelle waxay u baahan tahay ku noqosho iyo baarlamaanka in laga soo doorto deegaanadii ay ka soo jeedeen oo aan reehiiraan mar dambe marti aysan u noqonin shabeellada dhexe oo aan dadka gobolka banaadir u dhashay ayna booskooda reehiiraan ayna buuxin okay canab maxaa lagu tilmaami karaa afartii sano oo hirshabeelle ay jirtay waxa ay kusoo kordhisay labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe hirshabelle horta waa sax in qofka biniaadamka waxaa la rabaa in waa la kacabsi wax u sheego hirshabelle inay maamul bilaab ahayd waa sax in ay xilli kale guri kusoo aada waa sax haddana waxaa la yidhi waxay nagu noqotay hirshabelle riibigeeda ma daaqo lagamana daaqo sideedaba ayadina wax ma qabanayso ciddii wax qaban laheedna uma banaynayso wax ay qabatay oo aniga kacanab ahaan dadka bulshada beledweyne ku dhaqan aan ka mid ahay iyo dhalinyarada magaalada waxaan ka xasuustaa inay boliis dhistay hadda bilihii ugu dambeeyey ee boliis soo dhistay ee keentay oo saldhigga boliiska boliis fara badan oo hirshabelle ka socda oo yimiday ma ku abaal dhaceen wax badan ay magaalada ka bedeleen oo maxaan kuu sheegaayay waxbay magaalada ka qabteen laakiin wax ay qabatay oo rasmiya oo kale oo la dhihi karo saldhig boliisna airbortka ka dhiseen beledweyne wax jawharna kama warhaayo aniga laakiin waxay qabatay wallahi waxay qabatay ma aqaano aniga kuley oo kale ay noo qabatay waxaan dhibaato ka ahayn in lix bilood guddoomiye la bedelo in aan sista maaliyadeed la sameynin inaan qorshe amni la dejinin inaan waxba la inaan hal sharci oo bulshada labada gobol wax u qabanaayo la ansixin oo baarlamaanka loo horgeynin oo haddii ay dhacday in la ansixiyo xataa aan la meel marinin oo xeer madaxweyne lagu soo saaray wax ay noo qabatay oo hadda aan ogahay waxaas idii qabatay idii aan dhihi karo anigu waxa ka jirto dhismaha saldhigga booliiska airbortka magaalada ku yaalo iyo in maxaan ku sheegaya ay booliis dhistay un intaasaan ka xasuustaa waxay qabatay haye bare bismi llah ramaan raim horta wax badan waxaa la yidhi gobol toora bedesha gobol toora bedesha horta gobol toora la bedelaa qofka hadduu dekareeskooda waa la bedelayaa laba saacoo subxan ma inta qof loo magacaabo xil a sagaal saac laga qaada taas bedelku wax booro baleena ma leh dawladdan hirshabeelle muxuu ahay gadaalna waa looga dhegan yahay waxba waxna way qabatay waxay qabatane ma qarsoono midda kale khalaafka muxuu ahay waxaan ku leeyahay khalaafku wuxuu ka yimid villa soomaaliya uu ka yimid guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cismaan bare khalaafka waxaa looga soo dhiiba villa soomaaliya ummadda dhanaa wada og wax ula qaylina w loos waxaan gadaalu celiyaa layidhi ma celinaa wuri waana la celsha meeshau joogaa ya waxaa loo soo dhiiba hirshabeelle khalaafka dhexkace ee kala dir sidii galmudug iyo koonfur galbeedsaa gacantuu la galo laakiin dawladdu hirshabeelle ma taqaan nimanka villa soomaaliya degan hirshabelle ma taqaan hirshabelle dawlada waay hirshabelle waxa la yidhaha dadka gobolka banaadir degana ilaa hiiraan dadka deganaa la yidhaha hirshabelle marka dawladdu waxa waaye ma taqaan nimanka villa soomaaliya jooga hirshabelle ma taqaan hirshabelle waxay rabtaa hogaanka dalkayna qabato ee dalka hogaamiyo dalka ay qabato hogaanka dalka ay rabtaa hirshabelle ayaguna dhexdoodii ku meereysanaysaa marka waxaan leeyahay villa soomaaliya meeshaad gadaal ha uga degto annaga villadan usoo socda hirshabelle villa soomaaliya usoo socota
cali sidaa ka warqabto khilaafka heerka hadda aad sheegteen uu gaarsiisan yahay dowladda dhexe wax doora ma ku leedahay xalinta khilaafka mas-uuliyiinta ugu sarreysa hirshabeelle ee hadda soo cusboonaaday
bismi illahi raxmaan raxiim horta xuseenow khilaafkaas markii marxaladda uu dalka maraya dib loo fiiriyo oo hirshabeelle iyo iyo mas-uuliyiinteeda golayaasheeda dalka wuxuu marayaa xaalad khatar ah waa ogtaha cudurkan covid nineteen ba waad ogtahay gobolladan hirshabeelle hiiraan iyo shabeellada dhexe biibaxa ama fatahaad baa hayso oo kusoo wajahan intii laga fikeri lahay marka sidaa dadka loo samato bixiyaa yaa hadda khilaafkan uu yimid isjiijidkan haddaan su-aashaada kusoo noqdo dawladda dhexe waa soomaalida reewebiga waxa ku maamaado karow dhici waaya laan adag buu haystaa marka dawladda dhexe laanta keliya ee la haysto waay wayna ku leedahay lug way ku leedahay wayna ku maamulada kalena maaratay siday ugu lahaan jirtay lug ugu leedahay oo jallenjiga way ku jirtaa ama taxadiyaadka oo hirshabeelle haysto qayb bay ka tahay canab in xal laga gaaro yacni oo hirshabeelle sideeda laysku ku celiyo o la xaliyo aad iyo aad haa dhibaatadii hadda taagneed iyo mooshinkii iyo rafaadkii iyo mooshinkii ko wuxuu ku bilowday mooshin nimanka mucaaradka ay dabad ka riixayaan oo madaxtooyada hirshabeelle kasoo fulay waa ognaa labada mooshin waxaa horreeya kan madaxtooyada kasoo fulay oo hirshabeelle dawladda dhexe waxay ku leedahay aad iyo aad waa xalinaysaa arrintaas hadeertaan gudoomiya baarlamaanka la wacay madaxweynuhu insha allah xamar inuu tagaan rajaynayna waxaasna in la dhameeyo dawladda federaalkuna waa dawladdii wadanka wakiilkeeda wasaaraddeeda arrimaha gudaha dhismaha in lagu wareejiyo arrintaasna ay kusoo dhamaato sidii galmudug iyo koonfur galbeed loo dhisay insha allah in hirshabelle cusub loo dhisaan rajaynayna
cabdicasiis
calaa xasil hirshabeelle mooshinka guud ahaan ha iska jiro laakiin maadaama waktiga uu dhammaaday waa saan horey kuugu sheegay cismaan barre oo wakiilka ah sharcigii oo golaha wakiilada mas-uulka ka ahaa fikir ahaan wuxuu raacay fikirkii dowladda federaalka oo ah dowladda federaalka oo aaminsan in dadkan afar sano ay waxba qaban waayeen shacabkana lagu aamini karin oo ay walaayada wareejiyaan dowladda dhexana ee federaalkana ay dhisto nidaam hirshabeelle cusub oo ishaysato shacabka labada gobol ay raalli ka yihiin dowladdana ay wax ku aamini karto marka intaas markii ay soo baxday ayaa labada guddoonka oo diyaarsaday guddigoodii doorashada wixii wax u soo xuli lahaa xildhibaanada sagaashan iyo sagaalka hadda jira dad u calaamadaysan kuwii ay bedelayeen waxay ku bedeli lahaayeen odayaashoodii dhaqanka oo wax la qorqori lahaa maadaama filimkii ay dheji u dhejisnaa oo ka noqday meel madow ayay rafanayeen ay rabi lahaayeen in ay gorgorta dawladda dhexa ku galaan oo gaar ahaan annaga saa filayno madaxweynaha inta badan soo noqoshadiisa aada ma ma cusla waxa aada u rabo soo noqosho waa madaxweyne ku-xigeenka cali guudaawe tiirka oo oo moojinadana ee hirshabeellena waa isaga ood moodid in labada guddoomiye ku-xigeen iyo madaxweynahaba ay isku xiran yihiin gooni ka yahay guddoomiyaha baarlamaanka oo uu dowladda federaalka raacsan yahay waana ognahay madaxweyne ku-xigeenka marka hore gobarnatoore u ahay waxaa soo magacaabay xasan sheekh maxamuud markii federalismkana noqoteen inuu madaxweyne ku-xigeen noqdone baawarka iyo hiilka waxaa u keenay xasan sheekh maxamuud marka ciddii ku soo dooratayna marna kama madax banaan kama banaanaan kartid dadka shacabka reer hiiraan aniga muddo hal sano iyo camalan joogaa waana u guurgalay waxay ku gelsan yihiin dhismaha iyo gacanta dowladda federaalka aynan aaminsanayn madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaanka in ay gacan ku yeeshaan dhismaha hirshabeellaha cusub bare bismi llahi raxmaan raxiim horta aniga dowladda federaalka waxaan ka filaynoo maba jiraanba waa ogtihiin reer beledweyne biyobaxa timid dhammaantiis reer beledweyne buurtay fuuleen waraabaha ay walaala noqdeen iyo bahlaha dowladda federaalkana wax uga yimid ma jiro waa ogtihiin qardho biyaha habeenkii kusoo rogmaday isla maalintiina waxay gaarsiiday macaawinay gaarsiida hal milyan oo doolar ay gaarsiida hal milyan oo doolar oo lacagay gaarsiida qardho gaarsiida waxa waaye marka annagana reer hiiraan oo dhan oo banaan kuu baxay oon guri lahayn oon hoos lahayn meelay galaan iyo waxay haastaan la arag madaxweynuhu waa yimid baraborkuu ka soo degay waa isku sawriyey xamarna waa u hoytay marka annaga dowladda federaalka waxaan ka sugaynoo cadow madow reer hiiraan haddaana ma jiro madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaan ka filayna ma jiro waa ogtiin garoommada cabudwaaquu dhisay cadaadou dhisay waxuu dhisay garoomo badan oo puntland ku yaallou dhisay kismaayouu dhisay oo dekada leh annaga waa naga dulbootiya maxaan halayna anaga madaxweynaha maxaan haleyn marka madaxweynaha soomaaliya madaxweyne soomaaliyeed ma madaxweyne qabiil waaye waana waxaana caddaynahoo markhaati ka ah hal milyan oo lacag oo qarno gaarsi qardhoon webi lahayn oo waxa laado biyaynu kusoo gadoomin marka madaxweynaha res waraa waxba ka filmayno maamulkeena hirshabeelle annagaa dhisanayno hanoo dhaafaano waktigiisu markuu dhammaadan odayaasha dhaqankaa lagu soo wareejinaya odayaasha dhaqankaana dadku say wax u kala leeyihiin iyo say wax ule odayaasha dhaqankaa yaqaan marka odayaasha dhaqankaa lagus ha kusoo wareejiyaano nimankaasna meeshooda ha joogaan anagay ku sameeyaan looyihiin kuraasa hanoo haayaano waktigu markuu dhammaadan waxaana waa soo xulayna waana la imaanaynaa cidna marti uga mooqnohy
waa mahadsantihin waa soo gabagabeyneynaa dooda cali adaan kugu hormaraya mar haddii sida aad sheegteen khilaaf intaa la eg uu ka dhex jiro hirshabeelle dhismaheedii horena uu khilaaf ku bilowday maxaa la dhihi karaa uu ku dambeyn doonaa aayaha ama horumarka dadka labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe
bismi illahi raxmaan iraxiim horta hiiraan iyo shabeellada dhexe waa laba goboloo walaalaha horta dadka hiiraan degan shabeellada dhexena way degan yihin taa mushkilo kama taagno laakiin markii wax la dhisaayo waxaa la rabaa inaan annaga mid ogaano horta wax ma naloo dhisaya mise waa la dhisanayaa in wax naloo dhisaayo oo maamul naloo dhisaayo iyo in maamul la dhisanaa oo dano gaara laga leeyahay oo hadhow ajando gaara lagu fushinayo labada horta waa in nala kala caddeeya haddii wax naloo dhisaayo waa inuu ka yimaadaa dadka odayaasha cuqaasha ummadda meesha degan oo labada gobol degan waa in laga talageliyaa oo iyaga marka hore rabitaanka ay ka yimaadaan waad ogsoon tahay hadda hirshabeelle markii la dhisaayo gogishii meeshaan hiiraan laga laabay oo dibashisiinta ahayd hadday taabageli lahayd maanta isha ay leedahay hirshabeelle ma yeelateen gogoshii baa la laabay meel kalaa laga waxay dadka rabitaankooda haddii laga soo celiyo ma wax kala imaanaya marka waxaa su-aashaada haddaan aan aan usoo laabto hirshabeelle maxay ku dambay doontaa haddaanan la helin cuqaal iyo waxkara haddaanan la helin mas-uuliyiin dowladeed oo heer federaal ah iyo heer heer deegaan oon danaha dadkooda ka fikirin oo maamulkaasi aan sutida loo qaban hirshabeelle waxay ku dhammaan doontaa aday ku eeday aday ku eeday istaqabsi dagaal kala irdhow iyo mashaakil sababtoo ah waxyaalaha hadda muuqdo nabarada hadda muuqdo waa nabaradii adee caabuqa uu sii bato dhibaato keeni karo marka horaan ugu dhawaajannay hirshabeelle afartii sano ay soo dhaaftay eraboorkii waad aragtay waa dhiiqo waddooyinkeenni waa kana wax alle waxay adduunyada noogu soo ta noogu soo taageeraan oo ina la siiyeen wax laga haya ma laha horaan uga hadlay midaas marka taas marka waxaa keenaayo rabitaanka shacabku iyo dadka ninkii maamuli lahaa ma aysan dooranin gacanta ha lagu soo celiyo hirshabeelle dadka iskale gacantooda ha lagu soo celiyo cuqaasha salaadiinta iyo waxgaradka iyo dadka ka dhashay labada deegaan ha lagu soo celiyo midda labaad dola dowladda federaalka horta dowladda federaalka waa dowladdii waddanka xukumaysay laakiin iyaga qudhoodu innagu hadda afartii sane aan soo dhaafnay iyo biibaxadii haddana soo martay waa ka dhawaajiyey walaalaha ka dhawaajiyey wax dowladda federaalka aan ku haysanno ma jirto haddii hadda tidhaahdo waa soo dhex gelayaa markaan dhibaatada ku jirnay oo rafaadka ku jirnay iyo wixii deeqihii naloo keenay ee muslimka naloo deeqay waa ka waxaan haysana ma laha hadda hadday timaaday tidhahda aniga maamul dhisayo ma maamulkii ka daran amase waa mid ka fiican waa mid ka daran u noqonaya marka waxaan qabaa dowladda federaalka iyo hirshabeelle laba madoore meeshay ku dareereen waxaa le balambaal kuma dhaqna oo dadka shacabka ku baaba'aye labadiinaba ilaahay haydan garansiiyo inaad talada usoo celisaan shacabka reer hiiraan iyo shacabka reer shabeelle dhexe waa mahadsantahay cabdicasiis ha walaalkay dhammaantiin waa mahadsantihiin waxa waaye ii sheeg hirshabeelle ilaahay inuu irid kale u bixiyo ma ogiye hirshabeelle dadka labada gobol waxay u haystaan inay uga dartay shabeellada dhex waxay ku leeyihiin hirshabeelle waa nooga dartay cariiriyeyna gelisi reer hiiraanna hirshabeelleba may arkinba isla markaasna waxaad wada og tahay waa laga yaabaa xuseen inaad tagtay jawhar gobolka shabeellada dhex magaalo madaxda xabsi wasaaradda xabsi ciidanka asluubta soomaaliyeed kama jiro waana magaalo madaxdii saldhigga booliska ayaa ninkii dhiigga soo galay iyo ninkii argagixisada ahaa iyo kii xashiishka cabbayay iyo kii boqolka kuloo loo haystay iyo kulli xabsi xilligii talyaanigii la dhisay oo saldhigga booliska ah oo labaatan mitir ah ayaa lagu wada xidhaa haddii hirshabeelle ay horumar leedahay iyadaan ka arki lahayn oo caasimadda waxaan arki lahayn ciidan asluuba oo xabsi leh oo dhisan ayaan ku arki lahayn hirshabeelle waxay ka taataaqdo waa ciidanka booliska oo hirshabeelle taasna waxaa ku mahadsan taliyahooda ciidanka booliska hirshabeelle iyo saraakiishiisa iyo hay-adda u d b iyo hay-adaha macnaha fangareeyo booliska waxaa waaye hirshabeelle waa lagu khasaaray geedaan xidid lahaynna ma istaaga mirana ma dhalo marka waxaan rajaynayaa in gobolka hiiraan xildhibaanadii ka gelaa hirshabeellena hiiraan laga xulo oo salaadiinta iyo mas-uuliyiinta ugaasada iyo wabarada u dhasha deegaanka meesha degan inay soo xulaan oo dad meesha degan oo aan koyto ahayn martina ahayn in la soo xulo haddana hirshabeelle waxaa dilay waa martinimada bare bare
bismi illahi ramaan raxiim horta dowladda federaalka anaga waxaan xaquuqahaan ugale reeyinaan daaba ka waynab aayaha dadka degan labada gobol muxuu ku dambayn doonaa mar haddii khilaafyo laga sheekiy khalaafyada haddii khalaafyadu ay bataan dadka iskale hirshabeella ka fadhiisana ka tashana dowladduna waxa waaye anaga waxaan xaquuqo kuleynaba ka waynaba maba aaminaynaba waxmana nooma suubin kartaba marka hirshabeelle odam waqtigeedu markuu dhamaado odayaasha dhaqanka saan hore ugu sheega odayaasha dhaqanka iyo bulshada ha lagu soo celisay si baarlamaanka looga xulo labada gobol
canab ugu dambeyn waa mahadsantaa xuseen xasan dhaqan hirshabeelle aayaheeda muxuu ku dambeyn doonaa waa umalaynaa su-aashaada hirshabeelle aayaheeda hadda waxaad moodaa annaga xataa intaanaan doodayno weli inaan taaganahay hirshabeelle saan waay hirshabeelle waa xumeed hirshabeelle intay ka dhacday hirshabeelle ayadoo labada gobol dadkeeda iyo salaadiinteeda iyo cuqaasheeda iyo waxgaradkeedu intay fadhiistaan waxaan annagaana seen ka yeelnaa ay saldhihin horta sidaan ma ka baxayso haddii dowlad federaal dhista iyo haddii ay nimanka hadda joogaa dhisaanba hirshabelle anoo fursadaan ka faaidaysanayo waxaan rabaa odayaasha dhaqanka iyo ugaasiyada iyo dhalinyarada iyo aqoon-yahanka bulshada rayadka qaybeeda kala duwan in hadday goorigoor tahay wixii na soo maray afar sano oo dhibaata oo dibdhaca oo dhibaataan soo marnay hadday goorigoor tahay anaga dowladda mid inaan micnaha hadday goorigoor tahay inaan ka fariisano oo aan wixii ayaheena aan ka tashano oo sidii maamul qurux badan aan u dhisan lahaynay go-aan laga gaaro dowladda federaalkana waxaa la rabaa inaa marti ka ahaato ma ahan meeshaan adaa iskale dowladda federaalkana ayadana waxaan ku codsanayna annagu ayada waxba kama rabno umana fadhino annaga dhul khayraad badan ilaahana siiyey een maxaan ku sheegaa wax soo saaraan leenahay dhaqaalaan leenahay dekedaan leenahay webiyaalaan leenahay beeraan leenahay inay ayaduna dadka hirshabelle iskale oo milkiilayaasha u yeerto si qurux badan ay wax ula dhisto ma ahan ayaduna inay jajoogto ee ayada rabitaankeeda ay ka hadasho soomaalida hirshabelle u dhalatay dad ayaga taageersan ha keento laakiin dad wax qabanaayo oo micnaha dadka bulshada meesha iskale ay soo xulanaysay waxaan rajaynaa insha allahu alkariim haddii odayaasha dhaqanka lala fariisto ugaasida lala fariisto wixii si qurux badan loo dhiso insha allah inay wax qurux badan kasoo bixi doonaan bulshada rayad geedaha aa ku jirtaan iyo hirshabelle waa saanta iska daaya hirshabelle ilaahaana baday ilaahaa noo qoray ee shanta maamul gobol gobolka oo wadanka ka dhisanay ka mid tahay ilaahaa hirshabellenimadaan ku baday adi mana kaa harayso marka si qurux badan in wax loo dhistaan rajaynaa insha allahu alkariim geedaha in laga soo bixi doono in ninba nin inuu wax ku eedeeyo ay dhammaan doonto qof walbana mas-uuliyadda dhinaciisa uu iska saari doono wax qurux badan sidaan u dhisa lahayn insha allah aadaa umaasan
aad aa mahadsantahay intaa waxaa ku idil barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ay igala qayb galeen cabdicasiis cabdisamed wasiir ku-xigeenkii hore garsoorka iyo cadaaladda hirshabeelle barre cali geedi oo ka mid ahaa odayaashii soo dhisay maamulka hirshabeelle iyo canab cumar caddow oo ka mid ah ururada bulshada rayidka gobolka hiiraan iyo bare sare cali cabdi xasan cali baari inta barnaamijkan mid la mid ah toddobaadka dambe aan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo